horta walaal waxa weeyaan markii la dooranayay madaxweyne farmaajo inta badan waxaa doortay dadka micnaha soomaalida yani baarlamentarianka ah ee wadanadu ay waday waxaa runtii ahayd fariin cad oo la dirayo wadanka ethoobiya in ethoobiyaanku aynu mar dambe dib u dooran doonin madaxda ay soomaalida ayaga ay doonayaan bal dadka soomaaliyeed ee ka goonayd inay doortaan madaxweyne ayaga u qalmi kara oo marka ka turjumaya wadanid wadannimada ka turjumaya marka dadkii doortay waxay u badnaayeen dad dalinyaro ah oo markaas xabay siyaasada ku cusub ay u badnaayeen iyo rag hore oo micnaha ayagana micnaha hor baarlamanka kusoo jira laakiin wadanin ay u badnaayeen waxay ahayd yani wax afka qaal loo yaqaana protest ay ahayd ethoobiyaanku waxay runta marka ayda wateen madaxweyne yani xasan sheekh maxamuud inuu kusoo noqdo oo micnaha ya taamka oo kusoo noqday ay wadeen laakiin taa waa laga diiday marka ninkaas horta wuxuu nin naabkaas nidaamkaas ku imaadiy ahaa marka waxaa la saadaalinayay in yani xiriirka asaga iyo etoobiyaanka u dhexeeya aysan wanaagsanaan doonin inkastoo markii uu ku guuleystay dagada ku guuleystay oo madaxweyne farmaajo uu caddeeyey in micnaha yani wadamada jiiraanka uu kula noolaan doono yani is-ixtiraam iyo maaragtay wada shaqayn uu kula noolaan doono maaragtay oo soomaalida maanta cusub ahaan jirin soomaalida hore aysan ahaan doonin oo soomaali cusub ay imaaday maarta oo nidaam cusub iyo foreign yani yani siyaasi argadubileed ku wajahan wadamada jiiraanka markaa uu dejiyey waan gartay marka markii la doortay dabcan si ka duwan sida madaxdii hore etoobiya ma ahayn waddanka ugu horreeya amaba waddamada ugu horreeya ee uu booqdo marka hadda waxaad soo dalqaaday ereyga siyaasadda arrimaha dibadda arrintaasi maxay muujinaysa horta waxay ahayd inta badan si lagu yaqaano madaxda soomaalida markii la doorto oo madax yani baryahan dambe xilli markii laga soo bilaabo xilliga dowladda militariga ay ay burburtay inay yani booqasho ugu horreeya etoobiya ku tagaan maartay laakiin waxaa moodaa runtii ninka inuu taa ka dawanaa markii doorashada la doortay wadanka etoobiya waxay ufidiyaan martiqaad bay ufidiyaan laakiin wuxuu ka doorbaday inuu wadanka sacuudi carabiya u aado kadibna wuxuu imaaday waddankan kenya yimaaday oo si fiican si diiran lagu soo dhaweeyey wadamo badan ugu booqday boqol beri ka bacdi doorashadiisii ama yani saddex bilood ka bacdi ayuu iminka maanta ku beegan yahay wadanka etoobiya marka boqolkaa beri waxyaaba badan ba marka ayaa dhacay dowladda etoobiya yani ciidamo fara badan oo etoobiya ka joogay gudaha soomaaliya ayay etoobiyaanku ka bixiyeen ayagoo marka yani meelahay ka baxeen ay dib u qabsadeen xarakadan islaamka al-shabaab dib u qabsadeen meelaha weli gobolada dhex u badan iyo gobolka bay yani tioglow iyo maarata yani elbur iyo meelo badan ay ka baxeen ilmo fara badan oo etoobiyaan oo marka laakiin aan ka tirsanayn amisom aan ka tirsanayn oo marka waddanka gudaha ugu jiray ayaa meelo fara badan ay hayeen ay ka baxeen maaragtay marka taas dad badan oo meenaha wax saabaariya dad badan oo wax qora dad badan oo arrimaha geeska afrika ka faalooda waxay ku waxay ku tilmaameen inay ahayd micnaha etoobiyaanku inaysan raalli keen xukuumaddan micnaha hadda majraha uu hayo madaxweyne farmaajo laakiin hadda waxa weeyaan wuxuu ku soo aadiyey booqashadiisii yani wuxuu doonaya inuu wanaajiyo xiriirka udhexeeya etoobiya iyo iyo maarata wadanka soomaaliya inuu wanaajiyo oo at least micnaha isku daya maarata in yani wax afka qaab loo yaqaana damage control ma damage control inuu sameeyo waan gartay haddaynu ka hadalno bulshada caalamka haddaynu si gaar u nidhaahno maraykanka iyo yurub inta badan intii burburka ay soomaaliya ku jirtay waxay usoo soomaaliya usoo mari jireen waddanka etoobiya iyo waddanka kenya etoobiyaba ha u badnaatay dowladdan farmaajo arrintaas sina ma uga duwantay horta farmaajo marka xukunka markuu qabtay arrintan wuu muujiyey wuxuu isugu yeeray beesha caalamka ururada yani deeqaha bixuu isugu yeeray yani n g oda ngo fara badan waddan gudiska shaqa u yeeray wuxuu sheegay maarata in yani hal meel micnaha waddanka soomaaliya maanta yani xukuumadda dhexe micnaha wax kasta ay qabanayaan ay oga siiyaan marka runtii waxaa moodaa runtii yani wadamada reer galbeedka iyo wadamadan iyo maarata maraykanka waxay runtii ay ku qanacsan yihiin in yani madaxweyne farmaajo uu haysto shacbiyadda dadka soomaalida u haysto shacbiyad fara badan u haysto in maanta ummadda soomaaliyeed meel kasta ku noosha inay raacsiyin uu yahay marka waxaa marka isbedelaya yani nidaamkii ahaa in sooma arrimaha soomaaliya lagala tasho waddanka etoobiya ay isbedelaysa maadaama ay timaado xukuumad macnaha shacabka soomaalida ay ku kalsoon yihiin inta badan madaxweyneyashi isaga ka horreeyey ama markii yani waxay ahayd madaxweyneyaal macnaha doorashadu inta badan ay ka dambeeyaan wadamo waddanka etoobiya iyo raggan reer galbeedka ay ka dambeeyaan marka shacabka soomaaliyed marka umay arkaynin yani xukuumad matari karta ayaga laakiin waxaad moodaa runtii farmaajo inuu taa kaga dhow yahay kuwii isaga ka horreeyey maxaa yeelay isaga kalsooni ayuu shacabka haystaa ah in yani xukuumaddiisu ama yani madaxweynaha waddanka soomaliya iminka talada haya shacabka soomaaliyed ay aad iyo aad ugu kalsoon yihiin oo runtii ay kalsooni badan u muujiyeen taasoo marka aysan haysanin madaxweyne madaxweyneyashi isaga ka horreeyey